dadkan oo ka caraysan dil uu horay u geystay ninkan ayaa waxa ay si xoog ah ku galeen saldhig boolis ah oo ku yaala magaalada tendered ee ismaamulka nandi iyagoona xabsiga kala soo baxay eedaysanaha intaas kadib waxay dhagax ku dileen eedaysanaha ka gadaal meydkiisa ayay dabqabadsiiyeen iyagoona dhagaha ka furaystay baaqyada uga imaanayay dhanka booliska ee ahaa inaanay ninkaasi waxba yeelin ninkan oo lagu magacaabo victor kimutai oo ah soddon sano jir ayaa dilkiisa ka hor loo haystay dil si arxandaro ah loogu geystay nin siddeed iyo soddon jir ahaa kaas oo meydkiisa isagoo la jarjaray laga helay gudaha dalkaasi taliyaha booliska ee deegaanka tindered johnson mawariga ayaa sheegay in victor uu qirtay inuu dembiga galay isagoona intaa ku daray in baariyaasha hayay kiiskiisa uu geeyey goobta uu dhigi jiray xubnaha dadka uu dilo dhacdooyinka noocaana oo aan ku cusbayn gudaha kenya ayaa haddana waxaa si aad ah looga hadalahaya magaalada tindered oo ah halka ay wax ka dhaceen si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe gudaha kenya ku soo badanayay dilalka sida arxandarada ah uga dhaca halkaasi iyadoo boolisku ay ku guul daraysteen inay xakameeyaan amniga mandiqadaasi